bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hiraafayla dhegeystayaal qodobada wararka warsan ee raabtansin haytoname baan ka weyna dowladda soomaaliya ee shacabka unka digtay fariin ku saabsan covid tumis sagaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo weliba urduganka dalka turkiga iyo kuwada hadlay hanaanka iskaalidowka lamada dal ee covid tumis sagaal guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya mebaa ku tacsiiyey mudane ku tirsan baarlamaanka oo amuuday goobo ganacsi oo leyin soomaalida nameba la kaboobay wadanka koonfur africa somalilan mebaan hajabtay jabhad dhawaan la aasaasay dhiniga iyo somalilan wararka banaankan welibaan ka weynaa dignin laha ku saaray dawo la sheegay intii lansuubiyey coronavirus
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
laadii sadiida bilo afaraad abriil sanada labada kun iyo labaatanka hiraabnimo khamiise waa ka dhawaada akhyaaray warkii warsan oo faahfaahsan dowladda soomaaliya ee shacabka andartey fariin ka saabsan covid tumi sagaal wasiirka caafimaadka iyo daryaalka bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya fawziye abi karnuur iyaba markale aan ka baaqday dadka soomaaliyeed intii ogaadan tallaabooyinka caafimaadda ee qaybta ku ah dadaalka laga xakamayo cudurka sida eedka badan usi anka faafahaya adduunyada marwa fawziye abi karnuur oo sheegtay intii dowladii wadda dadaala surimo un lahayn oo la kafado intii la keeraayo faafowka iyo weliba saameynta bulshada kuwaalada cudurka coronavirus iyo eedayti intii si wadajar ee shacabka iyo dowladda muhiim inka ay howla dareerta dowladda soomaaliya iyo daryaalka bulshada muhiimada koowaad ee dadaalka xoogan lankaga jara xakameeyowka cudurka covid sagaal ee dhibaatada badanka haya caalamka madaxweyneyaalka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo weliba kan dalka turkiga iyo kuwada hadalaya hanaanka iskaalidowka lamada dal ee covid sagaal madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo khadka teleefoonka uu kuwada hadiira dhigshay dalka turkiga rajab dayib urdugan iyo meba kuwada hadleen hanaanka iskaalidowka lamada dal ee xakameeyowka iyo kahorseedowka cudurka covid sagaal oo eh aafa caalami ee lamada hogaami iyo kuwada hadlay sida dowladda turkiga iyo an garab surimu karto soomaaliya dhiniga xakameeyowka xanuunka dilaaga ee coronavirus oo maalmogilhadhaafila ku helay aanu ku badan laba boqol oo qofa madaxweyne farmaajo iyo mebaan kuma hadnagay shacabka iyo dowladda turkiga taageerada joogtada ee iyo la garab suriyin shacabka iyo dowladda soomaaliya gaar ahaana xilligun oo halis caafimaad oo xoogan ku jarta dalka soomaaliya saas meba laka eray warkubahay madaxtooyada villa soomaaliya dhininka agaasimiga isgaarsiinta turkiga ayaa sheegay intii rajab dayib urdugan iyo dhigshay soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo isdhaafsadeen aragtiyo ka saabsan xiriirka lamada dal iyo horumarka gobolka coronavirus maba uuse faafay coronavirus maba uuse kafaafay boqol siyeetu shan waddan iyo gobola tan iyo madii ushabahay shiinaha bili disembar ee sanadii lahaa dhaafay oo maraykanka iyo yurubna iyin meelo inka daran oo adduunka saameyn kuwaaladii haana ku badan lama dhabiisan konton iyo sagaal milyan oo kiis yalaha ku sheegay guutaan caalamka tirada dhimashada ma badeertay aana ku badan tumo isiidkun yo oo qaybo kuma da wadamada caalamka markasta tiro horla dhimadahayta haanunala ku helahay haanuna ku faylahaadahayan guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo guud ahaan ummado soomaaliyeed gaar ahaana qoyska iyo heladiisu ku amuuday xildhibaan ku tirsanay baarlamaanka soomaaliya oo laka magacaabay maxamed maxamuud caataye maba uusan diray helshay iyo weliba ummada soomaaliyeed gudoomiyaha ee sheegay intii xildhibaanka maalmooga dambe uusa ka jirinay dalka jabuuti laakiin arbaadii uusa ka amuuday cisbitaalka yaala magaalada jabuuti ee caasimada dalkaas xildhibaanka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ku tirsanay jimi baa la ka duugu doone guda wadanka sida dowladda sheegahayta goobo ganacsi oo leeyiin soomaali iyo markale miba la kuboobay wadanka koonfur afrika koox burcad koonfur afrikaan eh iyo miba markale deegaano ku tirsan guda dalkaasi ka bilaabeena bob iyo injesten goobo ganacsi oo leeyiin dadka ajaaniibta gaar ahaan soomaaliya lama dukaan oo soomaali lahay iyo lakaboobay xaafadda miser beach oo ku tirsan magaalada cape town ee dalkaasi koonfur africa iyo oo ganacsatadii lahaydina meelu kur horen kureedna la weeraray weeraro kale ku helo maba sheegaan intay ciidamada beleeska koonfur africa oo howlgaliyo suubiyan iyo falkaasi hangiren dhowr qof oo lanku shakiisiin intii falkaasi boobka ay ku dambooyeen qaar ku mid a ganacsatada soomaalida ee ku nool magaalada cape town ee wadanka koonfur africa iyo meebaa welweliyo ku muujiyaan boobka lakahaay dukaamadiyo iyo oona sheegeen intii qaarsho hireen ganacsiyadiio lahaayeen dalalka koonfur africa meeba ka noola soomaali ee dambadan oo ganacsiye masaadi dalkaas meebana iyo la kulmaayana mararka qaar dilil iyo weliba intii la booba hantadiyo somalilan iyo meebahan goodan dartay jabhad dhawaan laka aasaasi deegaanadiye taliyaha qeybta saddexaad ee ciidanka militariga somalilan ee gobolka sanaag sareeye guuta muuse jaamac iyo markale meba sheegay intii ciidamada somalilan iyo shal iyo shaldhagaleen laba maleeshi beeled oo tum in sagaalka bulunka dagaalamay deegaanka fadhi gaab ee degmada ceel afweyn ee gobolka sanaaga taliyaga meba uu su-aalo weydiiyey jabhadda la sheegay intii somalilan laka aas-aasi mebana sheegay intii jabhaddaasi jarta islamarkaasi inay cirib tiro doonaan mebaa dalsha intaasi ka dara intii xiligun somalilan inayn ku baahanayn wal jabhad eh iyo weliba war rabshada ee surunku warkaasi ku ahaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo digniin allaha ku saari daawo la sheegay intii la suubiy coronavirus hay-adda caafimaadka adduunka ee madi magaasha laha gabilanka w h o ee sheegtay inta injarna daawo la xaqiijiyo oo laiska daawey karo oo laka daaweeyo covid sagaal madi madawiinaga madakaskar uusa bandhigi dawa dhireed uusa sheegay inti kafiyawadeen dad qaba coronavirus macahadka daawooyinka qaranka ee dalkaasi saas oo kale shaka geli waltarka daawada uusa bandhigi madawiinaga madakaskar macahadkee sheegay anti daawodhereedkaasi ay khatar geliyi korta caafimaadka dadka maadaama qaab cilmi aysan nanin hubayn waltalsho dawada oo qaab sharoobe ah iyo sibilaasha nebalanka dhiibiyay dadka ankanugul dalkaas sharoobada oo uusa madawiinaga sheegay inti dawan eeta kufitum isagaal iyo lakusuubi dhirta lankasaw artimiinta ee qeyb haangna ku mid ah dawada laka dabiibo ama laka daawayo cudurka malaariyada iyo weliba dhirkala oo la sheegay intii lan isticmaali agaasimiga madaxtooyada madagaskar iyo mibaa b b c da in sheegtay intii ku dhowaad labaatan qof muddo soddo todobaad ee lagu tijaabiyey dawadan waana kafay lahaadeen warkii akhyaara idaacadda warsan ee magaalada baydhabo hiraabtan warkii kooban ay kula dareertaan intaninka dhinyo qodobada wararkan mibaan ka weynaay dowladda oo faren digniin ee markalaha ku saartay covid-19 sagaal madaweyneyaalka soomaaliya iyo kan turkiga miba kuwada hadleena arrinta ku saabsan saameynta coronavirus gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya miba ku tacsiiyey xildhibaan amuudi dad soomaali oo ganacsata aan wallaha ku warmahay intii ganacsiyo laka boobay koonfur africa somalilan weliba welal kumuujahayta jabhad laka aas-aasi deegaanadiyo daawo la sheegay intii lansuubi covid-19 sagaalna welwal xoog lel kumuujiyahaaye